magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe iyo weliba la oobaday kulan gogol nabadeed lankafid yahay lama beelood oo walaalee hanasi oo dagaalo ka dhex maray deegaano ku tirsanaa gobolka shabeellaha dhexe gogolo nabadeed iyo weliba dhigay maamulka degmada jowhar iyo kan gobolka shabeellaha dhexe welina goobrow ku hay wasiiro xildhibaano ku tirsanaa baarlamaanka hirshabeelle iyo mas-uuliyiin ku dareertay dowladda federaalk soomaaliya gudoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar baari iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan iyo weliba iyo ku hadalena muhiimada gogolaland dhiki oo hayti in markaasi ay la wada heliisiyii beeloogan ku wada dagaalameen gobolka shabeellaha dhexe iyo ona hadalla ka eedana muhiimadii latada nabadyo ku wada noolaanshadii meelase iyo ka jeediyeena
isu imaatinkeena maanta ee xafladdan qiimaha iqaayaha leh waxay ku saabsan tahay dhowaan dagaala dhex maray laba tuulo ee walaalo ah darteed ayaa loo fiday gogoshaan waxaan leenahay gogol kheyr qabto ilaahay ka dhigo warka furitaankiisaan lahaa laakiin ujeeddadeenna waxaa waaye in oo islaax beelanaas aan ka shaqayno ilaahayna uu nala garab galo cid kastoo ka qayb qaadatine waxaan leeyahay waa mahadsantihiin gaar ahaan degmada jowhara hadda maanta joognaahe dhibaatooyinka ka soo ifbaxayo dadka ehelka hoos la dhasho isdilaayo dagaalada waxa ay salka ku hayaan wax walba waxaa looga gaari karaa iyadoo laysla joogo oo wanaag jiro ayaa xal looga gaari karaa laakiin xabad xal ma keenayso in laysku sii naco lagu sii kala tago ummaddu ay ku kala irdhowdo ayay keenaysaa waxaan rabnaa qof kastoo mas-uula hadday dhaqan tahay iyo hadday culummo tahay iyo hadday dhallinyaro tahay hadday waxgarad kala tahay iyo haddii mas-uul ka tirsan siyaasadda ay tahay intaba inaan maaragtay dadkayna sida ay maaragtay nabad ugu noolaa lahaayeen xildhibaan maxamed cumar ciimooy oo ku mid ah mudanayaasha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo kulanka goobro ku hay iyo weliba meelasay hadallo uso ka jeeday kala dardaarmay lamadaas beelood oo hadda gogolo nabadeed landhiki ina si dhab eyo markaasi inheliyaan islamarkaana ilayaalyaan danaha guud ee deegaankaasi weli kale uusoo ka dhiirigeliyey in markal iyo hanagna colaado markasta ha kana nagatay gobolkaasi shabeellaha dhexe iyo guud ahaan dowlad goboleedka hiirshabeelle inuu shirkaani dib u heshiisiinta ee u dhexeeyay baarow iyo mareerey uu halkaani ka furmo ciddii arrintaasi qabanqaabadeeda iyo iskudubiridkeeda diyaargarowgeeda diyaarinteeda intaan soo gaarsiiyey oo odayaasheeni dhaqanka ah ay ugu horeeyaan iyo intii waxgaradka ahoo kaalinta ka qaadatay nabadoonada maamulkii degmada kii gobolka xildhibaanadii hirshabeelle ee dadkaani matalayay waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin siday haddaba ka dhawaajiyeen maamulkii degmo iyo gobol iyo isteedkiiba ee ay yidhahdeen wixii annakaa la wareegnay dadkii intaasoo gaarsiina waa mahadsan yihiin